dadka ku nool magaalada jowhar intooda badan waa muruq maal waa ay adag tahay inaad aragto dad bilaa camal derbiyada fadhiya dadka magaalada waxay u qaybsamaan kuwa aroorta hore beeraha u kal laha kuwa ganacsiyo yaryar magaalada ku haysta iyo kuwa xoogooda beer iyo ganacsiba u ah magaalada jowhar waxay lahayd magacyo badan oo dadkii deganaa ay ku cabireen muhiimadii ay lahayd dhinaca dhaqaalaha hadda waa magaalo faqri uu la degay sida uu sheegayo guddoomiyaha maamulka magaalada jowhar cismaan maxamed mukhtaar maxaa yeelay taajir ayay ahaa jirtay jowhar jidda ama jowhar jidda aada lahayd jowhar aad ayaa la dhihi jiray janna iyo jowhar waa la dhahay waxaa loo dhahayay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo nolosheeda siday u fiican tahay laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaban lahaaye marka taajir oo faqiir noqdi waaye maxaa isbedelay marka maxaa sabab u ah waxaa sheegaysid horumarkaas inay lahayd maanta isbedelka maxaa keenay isbedelka waxaa keenay dawladdii dhexe markay meesha ka baxday ka bacdi waxaa xirmay maxaan ku irahay wadooyinkii suuqgeynta ahaa biyo waxaa qaadayay kanaalada loo yaqaanay sida faw keli la dhahaayo keliga shiinaha waxaa burburay jambigidii oo maxaan ku irahay webiga labadiisa dhinac waxay noqotay marna dadka in ay biyo ay halakeeyaan ama ay dhibaateeyaan waxay noqotay marna in ay biyo la-aan ay dadka ay ku noolaadaan marka sidaa daraaddeeda waxay noqdeen dad aada faqri u ah ee taajir ah shalina lacagta shilinka soomaaliga oo aan laga isticmaalin qaybo badan oo ka mid ah deegaanada hirshabeelle magaalada jowhar waa ay ka socotaa farxiyo cali xasan waxa ay goob ganacsi ku leedahay xaafadda baryare waxay v o a u sheegtay in maciishada magaalada ay qabowdahay maalinta sabtidana uu dhaqdhaqaaqa ganacsiga aada u sarreeyo dhaqdhaqaaqa magaalada wuxuu u badan yahay maalinta sabdiga dadka joogana waa beera tabcato jowhar maqaayadda toban sano ayay ii furan tahay mar walbana wax ayaa igala soo gudboonaaday mar waa muxuu ahay waa iska dhaqdhaqaaqeedu fiican yahay mar muxuu ahay wuu iska yaryahay waana ku nabad qabnaa kale tambo muxuu ahay xaafadan ka deganahay jowhar shilin soomaaliga uu shaqeeya aada iyo aad guryaha ijaarka cariishada waa laba boqol iyo konton mid mid waa saddex boqol oo kun oo wax ijaar oo saas u badan ma ahan walahi lacag soomaali qofba si muxuu ahay u istimcaashaa qof boqol kuna iska biilataa qof waxaa arkaysaa soddon kuna biishaa kudhayso qof waxaa arkaysaa boqol kun boqol iyo konton laba boqol qofba si ayay biilataa dadka baqaarada markii laga soo adeegda baqaarka adig boqol doolar camal lacage qof si lixdan doolar qofba si waa nolosha dadka magaalada u degan waa ku yaryihiin waxa ganacsiga laakiin dadka miyiga ka yimaadaa badanaa ganacsiga aan ka ganacsanaa dhar hadhihin khudradoo kaleeto raashiinka qaleylka ah hilibka sida caanaha iyo kaa keeno kaleytabo oo siday ahaa jir jowhar maahan jowhar ama jiddaa la dhihi jira laakiin hadda sidii ma gaarto marka dhaqaalihi hoos oo u dhacay sidii hore maahan magaalada dawlad muxuu ahay oo oo markay jirtay hadda kama sidii hore uma jirto laakiin alxamdulilah hadda waan ku nabad qabnaana kaleytabo wax ka halaysan dadka ma lahan gaadiidka dadweynaha ee magaalada laga isticmaalo waa mooto halkii qof waxaa lagu qaadaa lacag dhan shan iyo labaatan senti ama u dhiganta shan kun oo shilinka soomaaliga dadka tiradooda waa shan qofood oo feerweynaad ku wadaa waa labaatan shan kun oo naag walba gurigeed igey nin walba gurigiis igey ah mar wax wax kuu qabana malaha dad waa fadhinadhaadina bishii boqol konton kun shil soomaaliya laa rabaa bajaadkana waa isku soo badatay jidna ma jira magaaladana macnaha beled dhexdiisa xoolaa maalinta sabdigii oo kale hanisaan u shaqeeya calaa qof shan kun waa halkii qof shan kun waa xaafaddaa geynay shan qofood aad qaadanay kerida markii hal doolar waa hal doolar qofka kudhaadin waa xanuunsana wuxuu ku dhaadin bolar rabaa ateenada keedaan rabaa tumi shan kunaan wataa suuq xoolaa kale mis doolara wataa ku dhaha qofka marka ad haddaad diid nin kale mootale oo baahan oo walaalkaaga qaadanaa markaas saad u aragta u shaqayso horumar la-aanta magaalada ka jirta waxaa usii dheer culays dhinaca amniga ka haysta gaar ahaan wadooyinka soo gala magaalada haba ugu darnaatay midda ka timaada magaalada balcad in al-shabaab ay kageysanaayeen dhibaato ka geysanaayeen amni hadday noqoto iyo haddii ay noqoto maxaan ku irahay to horumar la-aan ayaa waxaa magaciisa keenaayo amniga ugu horeeyo deeq deeq bixiyaashii iyo maxaan ku iraha cid kastaba oo naga jeedo ilaa haddana maxaan ku iraha to isticmaalka soomaaliya wuxuu noqday in oo diyaarada iyo waxyaaba qofka uu awoodin inuu qabto midda labaad waxaan ku sheegaa waxaa ka shaqeeyo hay-adaha iyo maxaan ku iraha to iyo stateyada iyo meel kastaba waxaa ka shaqeeyo dad aan ka soo jeedin degmada jowhar ama ka soo jeedin gobolka shabeellaha dhexe ama ka soo jeedin magaciisa hirshabeelle marka laga reebo maciishada oo raqiis ah iyo amniga magaalada oo wanaagsan jowhar kama jiro wax horumar weyn oo la taaban karo maadaama ay tahay xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle xuseen xasan dhaqane v o a jowhar